Wi-Fi 4G LTE main dhiyan mas'ala dogongo mainin dan mas'ala rijalu marhuren internetna Wi-Fi 4G LTE ma aragna ima dhegna mugdu urshayu magordow imay hayagna maren fayle mugdulu kukubahaw maylato ahaa adeega Wi-Fi 4G LTE markaata ma doonto lanki midigdiiska gobsada Wi-Fi 4G LTE mataawiyaane mar hore li in sheegay inay mas'aladiiska weeraw adduunyadan korshe intii internetka abtirsadaas bulshadakii ishaaratiyo Wi-Fi 4G LTE oo oo hayta geeshe umudis balansadaasoo internet lika hariira online niniska faanow ay koo moqanaanay adeega Wi-Fi 4G LTE bad ibere beled ibaadi beedka igoobta shaqa boos kastoo aad roogta kala baashaal bulshada Wi-Fi 4G LTE guideerba guur interneda usub global interneda sidii galeyti hang lahan ku goosaday marna ang moogatoy adeega casriga ahoo usub Wi-Fi 4G LTE mobile ama computer ka isticmaal meel walba aad roogda macaamilka global internet may bagadaday qalabka myfi mobile internet may bana ka jarte labaatan g b oo free eh adeegun casriga ahoo usub mayba kala hariiri kortee asaxaabta
bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhugunsidayaalaha ka dhowaada barnaamijkii kaana kulanka warsan ownimo khamiise awjimaaniya hagalaasa taariikhdan iyo ka eedanti labaatan iliti bili koowaad sanadka lamaada kun tuma iyo toddobada qodobada una oogka barnaamijka kulanka warsan ha ka qaada doonmayba ku mid ahaa magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool geekmayba ku dhiyey kulunlunku hadalaay xaaladda gobolka bakool oo usa ka sugan yihiin khaasatan dhiniga ammaanka iyo weliba isdhexgalowka iyo wacyigelinta bulshada waraysi arrintaas ka saabsan oo haniin qaadi wariyaagaana haniin ku waramaw gobolka bakool iyo dhugunsidayaal barnaamijka siinkahayna may baa kaloo barnaamijka ha ka qaada doongne koox dhallinyare oo ku tirsan dhallinyarada ku nool magaalada tunbaydhow iyo yoona may baa geeka ku qiib galeen barnaamijka bandhigga warsan kaasoo yoo ka sheegeen ina adduunyadiio unku tabeen sidiiyo walanka qobod lahaayeen walaalo iyo abaarta ka hayta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya warbixin arrintaas ku saabsan barnaamijka kulanka warsan iyo dhugunsidayaal ha ka qaada doon may baa kaloo barnaamijka kulanka warsan ha ka qaada doon ee guddoomiye ku-xigeenka degmada qansax dheere cabdulla xasan saneeye uu siina waraysi sii idaacadda warsaanku ku warrami xaaladda degmada qansax dheere hatiya ka sugunta ammaanka ganacsiga iyo weliba siyaasada iyo xaaladoo abaarta ee ku jira deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waraysi arrintaas ka saabsan barnaamijkaiyo ku dhugunsadi doontaan hoobaalle era maxamed xuseen aadan oo ku tirsan odayaalka walgorodka ee ka nool magaalada baydhow yaa uu siina tallaabo fayle ka tilmaamay inay reer koonfur galbeed soomaaliya madunya untartamaan kursiga madaxweynenimada waddanka soomaaliya kaasoo u siina ku dhihi doono sanadkan gudaajii hoob ilaahay era waddanka soomaaliya barnaamijka qodobo kale oo ana siingaryaw yaha ka qaado doonomay baanu guud ahaan ka saaray faysal dhaayow xuseen aan oo mukhtaar sheegeedan dalmarayna siinla dareeriyi doono dhiniga farsamadana maybaa oo saacidi doonay saaxiibkay saalax cali maxamed saalax qays ha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsa dhugunsidayaal hamiin fayle kulligiin ha ka dhowaada mar kale barnaamijka kulanka warsan qodobka unka horeeya una owka ka fiiriyi doognamay baa nagada doonee koox ku tirsan dhallinyarada ka nool magaaladun baydhabo ogeeg ku qiibgali barnaamijka kulanka barnaamijka bandhiga warsan yamayba sheegeen in adduunyadiyoy on ku tabeen sidiyo on ka shaqeey lahaayeen un gurmadowga walaalodyo ka tabaalaysan kaamamka kayaalan ilinta magaaladun baydhabo warbixin arrintaas ka saabsan mayba nin diyaariyey waryaagaana faysal dhaayow xuseen
bandhigga raadiyaha warsan galabtoonweyba martakahay dhallinyarada isjoynis hilgaami oyaankahan badbaadiyowka iyo weliba geekya kukudoodana sidii wallankuga badan lahay dadkia saamaytay abaarta maxamed shariif kuwaart oo kumida dhallinyarada iyo ku hadala sidionka gurmadaan dadka isonan taasi isika dari bulshada reer baydhabo qaarjo oo iyo galanku jeysida si wallandeersii lahay bulshada tabaalaysan inay qasabkiinina badbaadi dadkaaga soo bano lama oo hadda garab nay sii hayo oo in badan barnaamijku sugay dhaqaal ahaan iyo garab sii hayno ma jirno laakiin shakhsiyaad oo ma jireen magaasho sheego doogno insha allah oo eedninka garab galan inuuna barnaamijkunkan aan ku caajisno arag muhiima ete oo taageerooyin ninka fidiyan marka haddii oo hore un sii wadana maba kumid ee dadkaasiitii oona sii garab galin oday oo reer baydhabo eedlanka soo dareemo madlaamay laro yaa una oo dood wadaag ma dadkii maanka quma koran dheerin ilaan walaaba inay kala fiiyin una ramtuntan hankana dadkun yamata guddiyo fara badan jiraan oo guddi abaar ah ganacsatii roogto maamulo rooga laakiin walaaba inay qasab iyo u roogaan una hakana yamata ayadii howl laangma dadkii howlii failooyo meefele kuwadan maamulka degmi gobol iyo maamul goboleedba guddiga abaarada saas camal meefele kuwadan ganacsatii meefele kuwadan laakiin meel way tarsamay duwano dhatiyo fuulo ku dhame marka may dantanay qasabtay marka in uuna se oo arkay aan iska eedinayn in uuna ankano isla markaa siiti hase ahaatee dal ku qabado kordhno ku qabano tanyadaati intii guddiyadaa siiti oo xoogaa yar la dareemo in noo tawar fay iyo kula deerid wana wali gargaaraya kuusahayan iyo dhabtuna xoogo dadkun ay fara ku banay walaalo wali biyo la deersii kor ay la sii deerso saasiiti hankan waana shakhsiyaadka siiti oo badlaamay ku mid ay iyo eedninka taa kulay in oo arkay barnaamijka un ku fadheena arkay un ku caajisnay iyo weliba una shaksiyadan oo ayna sixil saarnay in dukaamaha magaalada baydhaba sidii oo arkay xilligii isku dugsiyadii la dukadaa baydhaba la suubi jaray mararka bashay banguud iyo la suubee ladi oo arkay roobdoon markii la suubiyo haato bacal laga reegi jaray ani baydhaba ka dhaladay waana intaa ka dhamaaday dugsiyaha ka dhamaaysaday laakiin xiligaa city ma ku galno in roobdoonka city aan ka soo bay ba jidka ku nuureey laamiyada iyo dukaame laakiin hadda maba ka qasbanaaday in ana dukaame iyo tawakaayo iyo lamba miila city wala fadhi kun kun shilin lama lama kun walisan idarso hala marna waana dadka oo reer baydhabo ciidan kama naga saan antaawayaan oo wanaag eh yan dhaqameen waana may ku rajeeyay taageeradan haddii fidiyan ila majibaarin iyo fidiyan in badan dadka haddii horan kasii dheerada mawduuca mise adoo raale dadkan badan haddii ada meelo insaato xaalka in wal un ku sheegta guddigaa siiti kale beesa sii hayay eraayaan laakiin walaalaha oo saas eraayaan runtii u igeen walaagidho wala shalba ho hayn laakiin ma xasuusiyey walaan wal canshuure mee canshuurto mis ijaarkiiyo mada isku dhii kortaga laakiin sadaqa may boogta qasbanta hoob adiib walba haysata xilli kasta walkoo gaho inaad dhiibto haddii oo guddiga kalkinkooy walkoo gahowsi guddiyo fara badan kaa jiraan oo dhalinyaro dareenni meel badan iskula xiriirin oo isla baydhowle joogaan ayagana sax waaye wala hobka inkuqayma walkiinkuka hawsi guddiga abaaraha sax waa iyona haanun unwedmela engedan kamay baraarujiyey yihiin oo bulshada ku baraarujiyey walaan waa canshuure male sadaqo sadaqana limit male macnaha miil oo iyo haka egta male in alla inta egta barta eh ooda koogahow iyo basadaas iidanka maasantiin waana basashada isinbasatan iyo tan isinbasad doontaan inshallah dhinaga kale maxamed shariif kuwaarta idaacadda warsa cusub osidi inta qeybiya ku qaad un gurmudowga dadkiya saamayta abaarte iyo ganacsatada si halmeel si halmeel laan ku wada jeesadiyaaray iidanka mahadsanta horta idaacadda hadda may fursad sida in bulshada la hadalno saas camal marnamaad may ku qabaan idaacadda iyo shaksiyada tiitiya in door muhiim ee kankuyin in ilaa iyo abaarahan ku dhamaadeen ilan abaaraha mayba waa hiraawan kasta teegan intii arka ilaahay roob ku sheeno gargaar ku sheeno marka may ku codsadaan idaacadda ilaa iyo maalinteeda haytay dadkun idoosha ku naqdaayeen iyo wacyigelinta bulshada ee in ku qiibgalo dhinacyada hishal ee haddii tamay la raayso in bulshada iyo kawacyigeelida sidii qaraan aruurinta aragtay oo qeyboyinka shishal duwan kooxoonka shishal duwan oo badbaadiya dadka iyo qara- guddiga gurmudka abaaraha ganacsatada dhammaan dadkaasaytii oo aragtay ehelidii oon gurmudahadan damay ku codsadaan in idaacadda kas- ka- ka taakulayta in iyo warsho diirsida bulshada sidoo kale oo jeel in iyo walaalnisha kaalmeeyaan laakiin dhegeysan jibriil maxamed aadan yaa uu siina sheegay bulshada akawnkii oo han ka hagaajii koraan iyo taleefon lambarkii ha ku weero koraan waynuu seeray niba jare account number jer EPC oo kale EPC balaas jer lambaro oo contact oo la- guddiga la kula xiriiro jira marka manoo ka bilaabo lambarka EPC ga shan labaatiyo afar siyeetun afartun shan labaatiyo afar siyeetun afartun account number kana da- dahabshiil oo ayaa kiijiye eber eber hal hal saddex lama todobo eber eber hal hal saddex lama todobo sidoo kale mayba jaree contact oo laha kula xiriiri karo ama lambar laha kula xiriiro guddiga dha- dhalinyarada oo usaeeye eberli hal siyeed konto siyeed sagaali shan siyeeti sade eberli hal siyeed konto siyeed sagaali shan siyeeti sade lambarkaas wey yaa lahanoola xiriiriye Ko- sidoo kale contact kala jar oo shan siyeeti siyeed lixdun afarti lamo shan siyeeti siyeed lixdun afarti lamo anka dambeyntii maxamuud maxamed cali oo ku mid a dhallinyarada badbaadi dadkaya ku hadali sidii on is hilgaameen dhallinyaradan usoona mar walbusa bulshadanka baaqi intii on gargaaran dadkunya ku barakaceen deegaanadiyo
kolley unoo dhalinyar ahaan meeluna ku kulmaano lena mar walba dhalinyarada casarkeena iska kooyana information kashal qaadaan oo jarta tan kalena oroyaal badana jaran oo dhalinyaro eh ganacsato leh maamul leh kolley unu dhomayn dhisagna dabcan si dadkaanan badbaadi lahayn tan kalena may faday inayna ku geeka idaacadda jaaniskaana ka heli inaanan ku sheega maa inuuna ku jiifanaan dadkana ee, wala dhibaatada haysad dabcan dareema qorto aan hadda iraabti halabasidi qawoyaas aylaha marsadee maasha allah dankoo dhadan ahaa lamana daadee yafadeed inusaan ahan dhagama inusaan dhagama geeka laakiin jaaniskaas aan haysan lan walbana saaso ee dadka walaanagaana may lahaa gargaar rideernayn ee guddiguna ma-a guddi oo ada maamul ama wal bahalkaysan guddigun guddigii dhalinyarada gobolkan baayo lan walba oo dhalinyaro eh iyo ku qeyb gaado koro lan walba aan baahagna maskaxiyan aqliyan ee dhaqaala walwalba aan ka baahagna lan walba oo geeka reer baydhawaa ama baydhabo ka nool ha ka dhawaayar waayo maskaxdiis lan wali aan noomogulan ka kala walaalka ay ka jaraan طبعا أغلية أنك باهنا هوك شيء باهنا أنك هذا قالها وذو ما فلان إنوس ميلس نيلس هذا ولا لورك نيل دقي طبعا سأسجلنا إن شاء الله martaqaadkunya ka martaqaad idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhallinyaradan laka magacaabo badbaadi dadkay ole beeta to bulshadii ku dhaadhaasi haysadilanka gurmada lahay dadkii oo ku barakeedii abaarta deegaanadii oo yoota ka dhibaataysiin kaamunka kiyaana magaalada baydhaba
warsigay buwa iilayaabto waraabagaasee leywaaha ani wareysinaa ambo weliow aaday adwo wadani tuu baydhow warshadinka yaalemay warsamow aaday wadani general trading company two wala yaalooda ka aragdi walbankalukusheeniya wali markabko sheeni dhon baaburtile wilaglahakasiyay wadani tuule lisheene maa baydhabo warshid mankiyaala wali ad weydiyaasay waasanaaki walmaha shal reebnehe wadani tuuba lisheenay adduunin wal ay ku aragtooho wadyarko ha fiirii kooy walaal wadani walba ad aragdu wala eed unku sii wiina wadani wala yeelishani wala koobmauma dhinig elektroniga sida moobeele samsom galaxy s 5 galaxy s 4 galaxy s 3 nookiyaal fara badan tegno bataryaal bari
dhegeystayaal weli mayba ka guda jirnay barnaamijkii kaana kulanka warsan haddana maybaha ka qaadadaani hoobaaleera kulun iyo geeka kudhihi magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool kulunkaas mayba dhunku hadalaayay xaaladda ammaanka ee gobolka iyo weliba wacyigelinta bulshada maybaana wariyaagaana ka sugun magaalada xudur maxamed axmed gooni maybaha warays maxamed xasan cabdiraxmaan gooni cafwan maybaha waraysiday guddoomiyaha degmada xudur maxamed macalin axmed iyo weliba taliyaha ciidamada booliska ee degmada xudur xuseen maxamed waraysigiina may baan dhihaysadan
kulankankii kala goboleed bahay kulan horay bataanahay oo ururada bulshada laka wacyigeliya sii nabadgelida deegaanka lenisukaalada fadi nimanka nabaddiidka hayse maanaa deegaamadan dadkii waa ka wadaan len korseeda fadi ya badanaya shir khamiisad yaa tahnaninhay shir khamiisadkiisu aylay ilay dawrookaagna nabadgelya lagu ka hadlaayo dhibaatooyinka deegaamada ku jiro lagu ka hadlaayo waana runtii wayba ka dhamaaday isga asxaab korid wanaagsan ka dhamaaday marka waxyaabaha oo yani inta kulankan jarna hadal qaadin inbaysan shir ku aansateen oo kulankan ku qalabay wayba kumada ani nabadgelyo la dardargeliyey oo magaalada nabadgelyadii ururada bulshada ku qeyb qaadaan haweenka dhallinyarada ormaawdiinka malaaga dhammaantay oo maamulka ani macnaha nimankii oo shar wadayaalka ay magaaladan sihanka dhuumaalay sidafana oo macnaha dadka dhamman isu kaalmay sidafadan shacabka dhammaan maamulka barnaamijka lagu ka hadlayo masahaanle sida gorfay kaasu ma kale lagu ka hadlayo dhinaca abaaraha oo deegaamada ku jiraan oo dhibbadan ku jiraan ani lanwaloob lanwaloob walaay tabartiise dadka masaakinta inka gargaara halka doolar lama doolar haba walaay ogsawooda akoonkaas oo linkuri guddiga abaaraha linkuri macnaha layska qaamkaasna macnaha ajintayaalka kumadaay isuun waa layska afgorad insha allahu ada qaabkaas badan iyo sidii macnaha linka wacyigeli faday shacabka dhammaantiyo nabadgelyo linka wacyigeli faday arrimahoodan ku qeyb qaada fadan adaajanti saasay ka saabsanaya maadaama maalmihii aan hatuunka jarna gudaheeda howlgallo ballaaran oo ciidamada dagaalo kala gadan maleeshiyada nabadiidka ee al-shabaab ay jareen marka weeru koray arrintaas yaa kulanka maanaha qayba ku eey mase jaraana wal oo qof ee oo kala dambiyeeday amba isan xogaysan haystaan magaalada ku jara saabtartee ee kulanka lanqobda weer koray runtii nabadgelyada ya kumida tarantiye rumo ini maanaa nimankaas nabaddiidka yaamaan howlgallo jiraan ciidamada markanka damboyti muddaata lambir lakurooga howlgallo bilaana kordhiyan nimankaas nabaddiidka ilaa afar qofood laha kuka dili hatana ciidamada howlgalkaas ka jiraan nabadgelyo tan kor iyo tan hoose walaskiringu barnaamijyadaas barnaamijho maanaa ciidankan ani garab la siiyey shacabka garab siiyaan maamulka garab siiyaan maanaa nimankaas adowka linka kaalmay degaanshi garab la ku siiyey waxyaalahaas oo nabadgelyada lahaa ororo badan lagu ka hadlay gudoomiye mayba sharxa muusiyaadka ururada bulshada iyo laamaha amniga iyo macal booliska qaabkiyo usugaayaan maanaha ammaanka maanaa qaabkiyo nasa shaqeeyaan iyo qaabka ku qeyb qaadayaan qaabka ururada bulshada maanaa nabadgelyo ku qeyb qaadaan wayba kumadaha magaaladan magaalamadaas gobolka waaye wayba hagalaase ilaa dhowr iyo toban jid hagalaase yaa geeska hagalaase jidkaas markuuna fadheenay qorshan suubinay dijida ayaa leebmanay dhikaas jid oo maanaa ururada bulshada joogan haweenka dhallinyarada iyo xaafadaha ya sembir ya dadka baare ya waardukue ciidanka ku soka walaal walayha gala walay ku bahaw iyo walayha gala dadkaasa baare macnahaas nabadgelyo lin haqagigi magaalada gudaaji macnaha codohanin ka dhuumana gaabkasaan wada shaqeeyaan ururada iyonato booliska booliska walaa amni doraalin shaawlin guddi awsuuna manaa barnaamijka taliyta saldhigi maadaama antakaalo boolis rooga walaa dhibaatooyin la aragnay bur- ururada bulshada si toose saldhigan luwadaagan ee dhibkaas walaa isuu bilin gobol barnaamijyadaasa ka saabsanaya
bismillaahi raxmaan raxiim kulankan geeka maantoo taariikhda ay tahay labaatan iyo lix bishii koowaad wali arday liinga kulmay een dadweynaha magaalada tan degmada tan xudur amniga magaalada sidii lansugu lahay maadaama horay ururo badan oo ankashagayayeen urura bulshada ka saabsan ee ururka dhallinyarada gudda xaafadeedka ciidamada booliiska iyo ciidamada hogga dalka oo iskaalmaysadaw Een maadaama ha ka siyaadeen barakacyaal sida degmada tiyeeglow oo ha ku dhaxay raguure bacdeen garasiine tuulooyinkan oo dad badan ha ku dhaxay indhiiska kooyan een abaaro badan oo ardaysada degmada eelbird nawaaxiga gobolka bokool oo dhammaan gobolada dhanba abaarsadeen ha ku dhaxay arday bulshada yani iska badati sidii liin kordhii lahay ama liin hoojii lahay ayaa ka saabsanaya kulanka maanta Een, wada shaqaynta bulshada sideedba booliska iyo ururada bulshada waa dad iska duuban oo aan wada shaqeeyo korwe mar kastaba shaqadii oon arday iska hirintu Een, sida magaalada ammaanshe een, cadowga jidadka afar jid ayaa magaaladan hagalaase jidadkaas oo dhan may waardiyey arday aan xil saarana guddi xaafadeed een, urur haweeneed dad liinka talagay oo arday urur dhalinyaro ayaa waardiyey kuwa way la roogay arday ciidamada qalabka sida een walay ha ka ziyaada dadkii oo gorda ciidamada aragtay baadiyaha dad dhalinyaro baadiye laha ku qori ama dad birkel laha ku bedeliya kumada een dadka magaalada deegaankan dhaladi iyo arday jididka dhanyo waardiye een dadkaasay sa- intuusan arday walaay horay biladka inka dhagma jar yani iska duubin yaan aan wada shaqeeyaan ciidamada boliiskan arday way hooliyo ee ta arday roondada hamiineed maalintii arday gaafmeerka walwalbo dhi afartan iyo shan kilomitr gudaajol ha ku sheeg ani arday si degdegaanka gurmud ciidanka intaasaa hoolisa laamaha amniga anugu boolista iyo un ardayaan wada shaqeeyaan ciidanka hogga dalka arday sidiis kale difaac qaranka ngay hoos ahaan shaqada hoose arrimaha gudaha een, bulshada waa in qaabalsanaa booliiska wayna la shaqeeya ururka dhalinyarada iyo hooyooyinka iyo gudaafadeed maya maadaama bulsho badan oo liin gorodaan magaaladii haka ziyaadi sa aragday hooli liin kordhiyo arday liin lama laaba lan kasto arday hamiinkii arday haka martay guriga oo dhan kasta ku koy afarta gabdho amba tijawlow koy amba elbert ku koy amba arday abalku koy amba garasiin iyo buurdhoonla ku koyo si liin ogaada een arrimaha sidaas lawi maya dhibkale ma jeer arday arrintii adkeentay lawi waad maxasantiin
الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين alcaami generaal farnejer arwada alaabgelyooga xafiise ii ido ee alcaamin abshir sida iidoy sida is aroosamadu waan istariiha arwidi liin oomanaayay inbadan unusugaani arwo alla aamin general farneejar baydhowniin kuwaytay alaab wareeg wayku oombahi ilaa walijeela uurkaana anroona alaab wareeg ebadseeba arlaadan leenka aragna ariitii'ada endhigtooba madii uloosee ismootidoona haato iritoonku bahaanee obow obowlay ka guraasa hoo ada daneeyaasa adduunya lama berewaaha aradaa qanciisoy arwo alaamin mudoo hanku adeeg alaab orjinaal e isjiida laha saaray afar meelodaha ku jabti liin eraan ilbaydhawo laylikiin kusuubiya injineer aalami e wal eeshiyan walha bari ley adaka aalasa ka ilma dhammaysadiya arwada siin haayte afley ay unnu siinkasha sheegne bulshoy kooyanii la araga arwo al'aamin general farneejar أي أرمى دواو أبصلي أرمى قداو أريد الحب هو على أتا أردا إي أولادا إهلكا إي أسيرودا مرتيدا كو أجابي إدا إي حفيسكا هنكو إلي قوي مدو أرولا موبلكا إيه أرو ألا آمين آمين آمين آمين alaabto fara badano moobilka ee arwo ala'aamin iyo siinhayte madiyan in yar siinkuto taabada jiif itaaliyaan e oo orjinaal e jiif lamasheey jiif saddesheey jiif afarsheey oo hal inirig e likiinka suubiyaw m b f oo hatana baydhowlay likiinka suubiyaw wiliba fidha arbeedye bariime e sida sadadoor afardoor ii haano kala kuraasta hafiise miisaska ii armaajooyinka hafiise ii gurya miisas dhale e oo afar kursi wadadan haani marta sharafta liinka taragali e ii haano likaqadeeyaw korshiididi dareerayan miisaskii dhalada la saaradaay ii armaajooyinkii dhaliya la galladaay roogagii fidhaarbeedka la dhikaay oo bariime e ii weliba ubahyo ii alaab kale oo usub oo fara badan inkaseeda walaalayaal arwo alla'aamin generaal farneejar shirkadun ya wayba isin siinhayte edeeg usub oo isin baydhowo wiligin horonka aragna oo la eraw free home delivery oo macnaashay eyi shirkada hooba isin alaabta ku gadatan baabura siinka qaadas waana idinga siinjees waana siin rakabaas iyadoo beesana siinka usaana shirkadiya wayba hariililata salaam banga lanki beesadis yarta alaabta way ingade tartiib tartiib yaan iska dhiibe shirkadun a g f ya wayba iya shaqeysay kun sagaal boqol sagaalun sagaalki ilaa iyoonay hata waybaana iya harumo kaleta kismaayo xamar iyo baydhabo xarunta moobilka ee al'aamin
dhegeystayaal dhegeystayaal weli mayba ku guda jirnay qaybagii dhexe ee barnaamijkaana kulanka warsan qodobkiyga ha ka qaada doonna mayba naqday guddoomiye ku-xigeenka degmada qansax dheer ee cabdulle xasan saney oo waraysi sii idaacadda warsan yaa mayba ku warbiyey xaaladda degmada iyo hata ka sugunta dhiniga siyaasadda nololo iyo weliba caafimaadka maybaana waraysiga ku qaaday wariye faysal dhaayow xuseen
boqolkiiba boqol aragtay aftar awooma dirahay islaamka maya aragtay marka hore aragtay mayda kamariya aragtay siyaawantada kamariya xaalada ciidan faydata boqolkiiba boqol markalena maada duina ruugota dhibaatooyin mukubahaw dhinaga aragtay abaaro iyo hadda aragtay eedadka aragtay feejisinyin murmugun ahanuku hayte horta taasanin urus marka hore aragtay xaalada saasutan kale dhinaga ammaanka oo dhinig oo dawladda oo aragtay roogta ama dawladda koonfur galbeed roogta ee maashi boqolkiiba boqol iyada anfaydaya dhulata galayaaba aragtay dasiikaa la isku roogaan jifiyaal la isku jeerta aragtay sida qandho badan iyo hergeb iyo waxyaalo badan oo daawayarana aragtay wadanka aan u noqobateen basaaranaytin iyadaa la isku jeerta walaa xaalada saas horta gadoomiye tuulyaalkan ka doran oo abaartay eedkan saamay tihaneew walaal tuulooyinka meed hadda aragtay oo aragtay hadda meel xibinaya aragtay eedan fayda raamadeer meel meel oo aragtay markii roobkii aragtay walka baxeen isku jeerti meel meel aragtay may baa naqatay dhinyaa ilaa aragtay gedi iyo aragtay ilaa meel dhown baa naafuuqtahay baadada war yaroo ka baxeen iyo oo aragtay ee hami iyo geedhati oo maki awlageeba la shareebo waay iyo qaruuri oo iin walaaya xoolaa gudowdha nagani abaaro isanaa meel yar walkumido weyaagna aragtay anigii onay geedhatay ama hoolagii dhamaada ay kafaafeen aragtay meel haddi meel silaa roon ankiyaraa male walaal xaalada aragtay iyada anisdarti dhinaga dadka oo aragtay abaarta fooda iyo onay dhinaga looda iyo arka doran aragtay xaaladii saas walaan gudoomiye maadaama wadooyinka hagalo degmada kasta dheera go-dooyin ganacsiga sidee u xaaladiisa walaal ganacsiga ariir iyo rafaada duulka iyo murugiya kajar walaha mi aan dhuumadaan walaha mi aan dhuumadaan aan ka arkay walaakin ku qoran aan kama dham harsadaa wal yaro la karagaan wal arkay wad kurkur arkay iyo rafaad ka shaano wal ko gubay baalki qoya wal arkay da amshtar ka arkay shaano aywa ama xaaladii aragtay aragtay iyada ahunta xaaladii iyada ahunta gargaar ilaahay alla majidnimada ilaahay gargaara mooshiina xaalada bani-aadamnimo degdega xaaladii dunida baamushta leha nagato aragtay ciidnan saydaas dhibaatooyinka inti badan lakula kulamo ganacsiga may ku mid eh dhibaatooyinka kulmaa laka kulmaa ganacsiga maya kumada oo ka badan aragtay jibiteedii oo dhan ogolaayna oo aragtay walaay xamiiha ladhuu magaca meel tuulooyin ada dekaa tuulooyinkaas markii la deg aragtay dinan maluumashada kasheenow walaagasa aragtay ka dhib badan walaagasaha ka dhib badan meelaha murugida ulusku ay taalaso ada walaalkan haddii aragtay walaasha meelahan galaan aragtay oo suukuma bilaarana hayta ada isku beedhaysugaa laakiin murugidii meelaha hayda iniyo caafimaadka haddii anagana xaaladda caafimaad ee degmada qase dheere seeta walaal degmada kaasi dheer caafimaad see aragtay iyada bushasha badani labada dhinaana kii sheegaa oo sida aragtay dhaqandhada sida aragtay hergebka iyo war oo aragtay oona bugfuur layin oo dhanko ololada lay kufuurow aragtay laakiin ololadaas kufuuroon dhimashada zaayida walikayo walidamadi walidamadi badan oo bulshadaas wali eydana oo aynan xaaladaas ka dhex jarta waana aragtay mayla kuwaan aragtay aragtay daryeel la-aan kuwaan walaasna cudurka bagfuurkaada sheegahayta meega qofan dhimatay
walaal dad badan aan dhamadi bilaa in galbada dad badan aan dhamadi anoo aan kala koobna taas dad badan aan dhamadi ah marka xaaladda caafimaad gandhada ka sheegtay gandhadaasay ma eto oo dadka hatahla darasa deegaanka ka cusub
walaal qandadaasi uu yahay oo xirjiba askaa ladoay iyada aragtay dhibaatooyinka hayta xaaladii ona aragtay xirjadii qandhada waa la kareebo ma iyadan qulusta laakiin waxaa horsaanto ku hor aragtay qandhadii xirjadkii aan dhamadiid ari mahanadeen waa bafunkaada hayna xaaladii hore saasay tahay dhinaca caafimaadka aragtay daawooyinsha u aragtay dadkii daawooyinka yaroo farmishaalaal inana saliila fadaan walan khisaasayaan waxaysadaan shilbaarada in haddii aragtay oo sheegaan wal yaroo aragtay yar aragtay oo gudinihii oo aragtay injiyaalkii oo halgii aragtay yaroo aada rooga haddii aadan seetan haddii laha kabaarinaan kaxaashiday lahaa gooyama daawooyinkii yaka yar haddii xaashidi lahaa gooyana daawooyinkii gaagaaga aragtay awoodan kahayna ada dhulkaasyada dhibaataan ku jeerteen degmada qasadheer hele baraa dadkaha ku baraka ahan deegaanada dad oo ahaa baraka ay deegaanada degmada qasadheer ee kolan jarana walaal dad badan kuway sida aragtay ama aragtay dhiniga dawladda ama walyar oo daryeel amal ama kuway amal ya ciidan lahaya markii aragtay bisheeg gudda abaaradi oo nay walaaqasi oo aragtay degmooyinkii oo aragtay koonfur galbeed iyo dawladda dhaca gudda abaariyo oo nay walaaqasada ka dhisi haddii leeri dad badan adeeda dawladda riinkii ama aragtay gargaar dhinacaadeyn ma dhukeereen dhacayaha faraka een yoon waxaayag ma dhaaragtay waxaayag ma dhaaragtay boqolkiiba boqol uleyska uleyska yaraan kori jarana maamul siinkul hadali ahado maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo siinkul hadali xaalada bini-aadamyo ku jarta degmada qasadheer xaaladda bini-aadamna aragtay degmada kaasi dheer aragtay nidaan sida aan diro ayna ilaa aragtay idaacooyinka aragtay oo yaaryaar aragtay sida ilaa xamar iyo naydhato sida hadda adag la hadalo ayta sidana inqayna dhaamo ayna laakiin la hadda waan aragtay haddi gargaar oo hadeerina ma jara soomaalidu ba ama aragtay dadkii oo shirkan daryeelo fadiga ama mashaakisho badanya qalbigaana sheeni laakiin qayna dhaamo ayna dha ilaahay waa la sheegay haddii wal ilaahay ha gargaaro aragtay ilaahay wal haga diron ayla deeri doonaa laakiin qayna dhaam man yarini tirada qoysaska oo baraka ah islamarkaasina qasa dheer koyan meegaa tiradio
walaal wal kooba maama e dadka haddii tira kooba ad ertoona raashin haniiwede may hanii dareer yake raayan walyarku haddii ad walaa tira kooba ali haqee arakay haqayo ad tira kooba ade raasi kii haqayo onay kii kale wal isurume walnaman hayte saas dartee arakay haddii kor ku arakay luku moormooreyon arakay dadoo saddex kuyo onay dheeraadun ku yarayno wali bara barakahi ada xaaladii saaso haddii tira kooba fadin adag yawan raashin wede bakiyaane waa barakay inaba qof sidaasas kasi guddoomiye degmada qasadheer cudurka shumbiyoodka ku jare
maya maya ilaahay ama hadle shambiyoodka makajar boqolkiiba boqol isku roonin hadda wal hadda hakadiabo walkadiibabayna ma aragna walaas kale ana kii sheegi la aragtay dhibaatada jarta shambiyoodka hadda ilaahay ama hadda walaa ku roonin oo ka adoo guddoomiye ku-xigeenka degmada qasadheer may ka baagasa walaal maya ka baagay dawladda koonfur galbeed iyo aragtay dawlada dhaha iyoona ummadaha aragtay oo aragtay daryeelka bini-aadan roorayaan hanti ummadaasi oo aragtay kacabadtada hadii ilaahay gargaar la gargaaro la ka baageen
Thank
baahinka koy misga male beero noolal male walla- walla ama male iyo aan ka tabi markii hore meeka noo laga jartay gorayti beero iska ta'a badaan wala ninka bahaaya dan wal male saasaan ban من أولادها lam owlaadaga أي أنت مركون وليسة inta muslunka ka dhal nool wal mahaysan intuuna koyna galantaan wal maagan ilaahay dan wal ku sugeyn marka ee, jidkaha lagu hayda saara rabbi allugay goobgadud midig oo muslungay saare idooska katamni baaba dadiloyte aayow hunguro aama kortee ye oo aha ada oo kale ah ii owlaadiye bu fidhiyaan iri binaange oo dhaxan mee ku galaan yo unlahayna yee intaas in dheerto baaha hayto owlaadiye ii biilaan kataba ada oo xaaladaas fiiriyaaso oo reed intawaaso aha ii owlaadiye baaha la boorayaan go'aan deer reedanka nagoy biilka ku goykiis yar aadaas ii owlaadiye ka nooladaan koin isturneena oo istirsaneena koin isturneena oo istirsaneena istawaa labka taagoysadee istawaa labka taagoysadee loo ii gaal i walaasa qabni nooleedan sidaaba raban i dhiidi dhabkaasa inta nisheeni dhabkaasa inta la fadhiin lanka dhiban qabni inta maabamakooy yaalka ilaahay may ididunkayna dhabaati i rafaada nahay dhabkaasanahay baaba noo dhammaayay waa ku bari maqudhacadni hadalkanaana dhiboon xoolo abaalmee oo ka dhammaatay gaalan oo dhammaad taridii oo een, konton lixdun iyo deereen dhamna dhol tartarame looda saasi kadaalika dhimati gooskay iyaalkay afarere laan afar iyaalka too shanga gab too tumi lami gab too siyeda gab too sagala gab iyaalka rogan anta rogan هي كل شو haa kulli joog anta rogan isdha fadhiin أري كورني haa may wala raga هي haa haddua wal anasiyaw ilaahay leeyihin kamanku marba haddii xaaladdu meelasmaraasa maniilifayle intuunu samayna intuunu doogaas dheegnee ku aamusaane amulaynilifayliya bulshoy ka dhaqaaqana meel baabuur galaaw ma ah baabuurkii galag fadi baabuurkii jidkii hudur galaayay intu baydhow ku bahaay wal yidhi baabuur maku socdaw dhibaatadasa ka koyni hata koyni irsaada liin baahanyi gaariga lidhaansadaa liin baahanyi walala isheeraa liin baahanyi walala aamaw agalka intaasa liin baahanyi intaas dhibaate ee yahna qobati olka niin dheer baahida niin dheer gaajoda niin dheer meelaha ta dhulku kolley bada kasaase maluku kukooyay lu'i erit baabuur siyeed beri dhataaka jarni siyeed beri dhataaka jarni bogtaale shalgooma leh baa ii bakool abaarto wada sintu dadkii ha rooroo haayaan may tala ninge mar hooba dadkiyo ku owaadoo haayaan bii i baadlaan maay hindhow ku fiirsadaane adduun eeba luku rooreey aakhirana cadaab marka silaaka reedkay ee ku dareema kortaan ee beero xilligun way haada fadeen xilligii inka fayl haada fadi dalaga oo dhulka rooga fadeen haada fadi hatana dhul binaan ee tan way sababtay roob yaradii ama roob laantii deertun sanadkun lamaad kuntum ilita oo la waay taas way salka kasii haytay lama sinna ma sanadka guki kaan ku horreeyey oo sanadkun gudi dhatis haytay abril siina roob majar marka xilligaasna wuu beermal goosana beerta hatana sado xaaladii ata way dheeraha biyaraan oo rooga ee xoolagii oo mayla raay ee nololyo ee, qaabkii iyo naftiya isdhime beeroogii lama fasal awaarsideen badarna may ku goosana dadkii eeg maqon may suubii korno weliba samey korne koow ini xaafad xaafad dhallinyarooda inshirayna lama weliba kalowna samey korne inti daris darisa inisku aruurina beese hunguru i weliba dhar saddex may ba awoodnay ini guri kasta sadiida wakti koo ku mid ah uuna gooyna ama ini guri kasta garaanba usa halkii wakti ee maalintii usa aamaw ini isuku gooy tumun rubac nuskiilad i walaayo ku badan garaamkaas guri kasta laha ku gooyi hooba meeliniskijeeyi may ba naqado kore looror raashinga oo qaxootiga tabaalaysan ee abaartaha ku bogtaali una kacaawina iyo oo war culaasa dhan dareemaan ilo weliba unan baahana dad arrantaaseen kow waana samey kor xaalad oo biyara ee jarjarta dadkii oo dadkii afkaayana tuuleen deganayan dhanaa mayhaga waxayna degmadaha dhahayn oon iyo rafaada madartiya degmadii shacab badan iyo qaxooto badan yaa hani zaa'idi laakiin may an la hayna wal aafaad la raha isbitaalka irin biyo oo laga gamle marka hadda mayba bilawday shubun shubun biyada bilawday doy iyo hargaan abaarto ku jarto bulshooy gurmadaay ilmaha gooraka waa intana ana haweenay ana qadaha ana badan hadda ka muuqda boqol toddobaatan iyo lix dooli waay antaasay oo degmada gooraka waxaan qahaayano oo qooyan wiilshoo ma arag ma arag ma arag degmada buuraka wadada markota dambaneeda leano dowladii dambalaleedkeedan waqtiga dadka ay soo daran ciidanka wareera aana weligeena argay ma degmada buuraka dhawaadada degmada oo inteeda oo dadii boqol iyo labaatan iyo duwato ilaahaye walqabee geega weliba iyo teegantaa lama darantood dooray nafhaliinto oon andhimidaasi ama hunguro andhimidaasi ilaahay maraylanka badbaadiyo iddoloko oomanyo geekhadeeda jirgaanko biyo adijaysi oo idi dadya nooladaanoo biyo dhammaanoo hunguro karsadaan may lamid a taa fa ka'annamaa axya naasa jamiican adduunku wali roogi muslum i gaala oo rooga oo leeshe eh adoo ha noolaytay oo kale wa فكأنما أحيا الناس جميعا فردقيك ميلر رجو ولا دقيك جندك جرايو أما جدال مرسده وقت جاي ولا مودي المدير تيار دماغه هايت قرابة تيار دماغه هايت مسلم ميل بروج ورالو طلو لكن وخاصة هدنا ميلون ولا دقن باي بكل تدقن المدير وي سنة الرحم وي المعذس dhegeystayaal mayba hadeerinay qaybigoynka dambooye ee barnaamijkaana kulanka warsan qodobka haatan ha ka qaado doonna mayba naqday maxamed xuseen aadan oo ku tirsan odayaalka indheer garodka ee ka nool magaalada baydhabo yaa tallaabo fayle ka tilmaami ini reer koor ini reer koonfur galbeed aan tartamaan kursiga madaxweynenimada ee waddanka soomaaliya
maxamed xuseen ciidamada reer ah markan markuu hadal faday dhibku una digil imrifle anahaay oo fa-aananan hayne fal amaru leeyahay oo dhibaatayaalkan soomaalida dawladda isku socotay olka gegsidi lihdun iyo lisana iyo gambarfidho iyo magaarle kajiifadawle hayne barlamaanka ataleelin araaysaadani reewaay ma ogolini tanyeede oo tan anaku hadalaw ini magaar fidhele gambarlika fadhawa magaar fidhele hayne ma ogolini may fadaana ini madaxweynagi unagu weligaana haka sabaraane intaasaha ka sabaraane maanta madaxweyneyaalka soomaaliya federaaliga waddanka nagari qabiil hoolis ete qabiilna unuba qabiil ahaan ee digil imrilo toddobaatan iyo sagaal qabiila ana toddobaatan iyo sagaal qabiilna ina sina ilaahay giri ado gambarfadho lehaata magaara kajiifadaw lehaata ma ogolini taas yeedeeti un ogolna ma ah anugusa odayaalka soomaaliyeed kulli jamay lawada ogaahiyey ini inse soomaalinam haddii jarto dhiska ehi wadankan wadan adla baranbare leeraay gaal baranbareeda hukumaayo toddobaatan iyo todoba sano gaalka dad hukumaayo toddobaatan iyo todoba sano gaalka dad hukumaayo aragday hukunshay tukushadeeda man ogolayn indii dhalinyaro ee langarmidoowe konton intiriyada ku jarta lihdun toddobaatan siyeetan dadka jarale waqti tukusho ogolayn ma dhalinyaro lan dhalinyaro eh ma tukudaana tukushadaas miyan ogolayn saasaha intaas dhomba mayo aha waqtigaas liindiiday munkar hees iyo walaan wada baraay walaan wada soomaalida aragdo haminga maalan heeskan luwada askun sheehay uso ardis awlaadis ala amaanay amaantasa wadanka la kala degi madan reer waqooyi yoon meeli olay boor ba iira hukumaayay boor ba iirsho hukumaayay unuuna baranbar inti boosaasa ku bilaawaaso oo kasheenas hamar kasheenas baranbara hukumaay inti hamarku bilaaso reeskamonigaseesoona boqor bil amaariya hukumaay hukuma sadiidas galasaasan hukumaasi markan hukumaadaas aan unagu ogno iyo markan soomaaliya soomaali ata dhaashe buridlu mariha hangayna una dadku dhang lang una geeka diidano dhibaata ingeysidaana mahay lan alla lankii soomaaliya hanu dhaa sab i samaala yalaree dadka sab i samaala hiil i heewiya laree hiil mahamad haaji umar heewi umar abdalla agedhaale baa laere hareere agedhaale afarta afarta agedhaale baa laere arlama kaas kula jeeda adaga la hadagi madon dhib wali lahla mari gaa ku marmar dhanba meedisa ku gali ya toddobaatan ili sana jabuuti iyo arribaaliya la deganaay intaas dhanba ununa meelo lee deganaanay laankan lehayn selen jenis selen dhal lahan guuray madi la ari lahan guuray arlama marmar lahan guuray selen jenis jeeriya lahan guuray walay sabcisaa maalahayni wali hasajeeladiya digil imirifle hadla guuri inta hadla degan toddobaatan iyo sagaal dhawiil eh hadda imirfalay maalaan ilaahay geliy sin ilaahay geliy hadda dhagislay korlanhaaye dhawaatan yanka sogon dowlimaa la dhaaday federaalya la dhaaday federaalyanin un nala dhajiyo dhibkaananihaay habeen iyo maalaan ka gegsanay lihdun ilisinaha gegsanaanaysa dadkaan ma gegsado korno biyana ma gegsado korno hamiigna ma gegsado korno madaxweynaga unugaale shariifasa noo u sheeg aadan awoogiis gaalka baranbaraha madirso diinlaad argo mushaano koreari shariifka diinta argo mushaani oo islaamnimadii ha ka dhowyoy shariif hasan obooji ha ka dhowyoy yaa isgaleen gaalkii baranbaraha iyo obooji isgaleen marun digrisalaanka qaaday gaalkii digrisalaankii oo shariif hasan obooji digrisalaanka qaaday gaalka baranbaraha ka dhimay marmulanka intaa dadaal ee diinta handadaalay islaamnimada handadaalay geeka wal dhajiyee inta la dhooday wadan ogolaado kono ma digil imarflo raas asaar in raas kamoona dhatiyo soomaali wal isleeyaa wal dhaladay dhalashada gudaantiye sarena nis galay sardibana nis duube maayo gobolka una maayo todoba gobol hayni todobaada gobol hayni koofur dadbinka dhisheego webiga oo ganaani e bu-aala gobolko wal gambeeyey kanla darbay dadabka dhisheego isugu kan kaleed daafadu gobolahay markuu gobolahay marka gobolahay afgoyn gobolahay sadiidaas gobolna sadiida dhagan bahigo soomaali idama ku fadaan aba ku fadaan isla abtirsadaan hoo abtirbanoo korooytan oo agidhal dhati obuna abtirsaduwayn soomaalina ihini mesa dhalan dadka isla dhalbay kasaan yaa dadka lama qof lay dhali hiil mahamad iheewi umur lay dhali lamadaas oday lanki dhalan shal kasaan sabci samaalan ini shal kasaan lamada qabiil oo aadi aawka iska e yoo la awlaadiyo abtana nas e aysagna nas e obana nas e yaa sodo isaydan yoo lay e hashaaway lanki shariifasanga horkooya leho madaxweyne an diidan un shariifasanga madaxweyne an welan usu nagada fadaan lankin yandiidan lanka haddii isan barlamaanka ka nagdeen ya todobaada san haddana kaga gambidan fadaasan muweelo korno maana ogolini geena ma ogolini hamiigna ma ogolini odayaalka digale marifle asaasa iska raacana todobaatan iyo sagaal qabiil dhadjoo ana odayaalshoo ana way eriga niibuuha maduuna hinduraano jeefina hoos shabaana soomaali aylaka shalgoodna ee dhibkooyna elena dhibkuna markun reer waqooyi isinka wadataan reer waqooyi dhibka hayaan mudhaayar kor ya lihidun ilisan madaaweyne isinlee haytan ya raisul wasaaren isinle haytan raisul wasaarena mahadasan oo madaxweyne mahadasan gambar fadhida hadasan taasiyada ma ogolini gee ma ogolini hamiig ma ogolini madaxweynaga unugaale digil imriflaale walna siye hoobna na sii waaye jarkare hadda angaane hadhiyaase habahaas aylaha biiney tanyeede nin dabolanta nin duuganta nin duuginaadoy mayaha kesmaaye gobolka lakabaaley dawladda hadda lakabaaley madiidanini soomaalina marka ogolna dalkana un su intaano tacan ya wareeg osoom ee oo afkaan ioboganen qoren qoraal ee haysan oo kor i hoos maraw ya antaatan unugoo ogna ya soomaaliya ayta koorowna aylkas kahalaawna dabaato ay dhiine daraadi ee langegsadaa digin imarifle boogdi onka jiifen boogdiri ka jiifay maynagani sawirka badan sabagooliki dhika sabagooligan weele taasna ma qaadada korno gee ma qaadada korno hamiig ma qaadada korno aa soomaali ana abkoy obon wa iska ana hoba wa iska ana madaxweynena una u lehay halna siyoy gee halna siyoy hamiig halna siyoy masan siyaan hoba nanaana maslahaadana soomaali namaadaba aa olu shanta soomaaliya la rey shanti dhamila lan shal bay shan qalan ay shal sulidan ama madaxweyna unuga ale digil imraflaale walna siya geena na siya hamiig ana na siya
degeystayaal qodobkaas iyo guud ahaanba barnaamijkii kaana kulanka warsan ou nimaadun ha ka gebagabeeyaan hoob ilaahay eri walibaan ha saaray faysal dhaayow xuseen aan oo dalmar eenisiina dareeriyaay intii barnaamijkunkoo la mid a una ku kulmi doonna maybasigu ku tabay sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
dhegeystayaal meelihiis noo dhow istaagtaan waliba idaacadda warsan ee magaalada baydhabo muujada f m dhibiisan lama megahartis oo gadaama magaalada baydhabo ili deegaanida tuulooyinka hoosooyan akhyaana meelolbi siroogtaan waliban hawada siinkulanaha miinfayla guud ahaan waliba intaa gabagabeynaya jadwalkan idaacadeed oo hanay bilow saacada markii hayte liitisaa duhurnimo intii berey tumila masahiranoon reedin kulmaan waliba sidan ku tabaane sidaasi amaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
warsan alani bariisiya warsan alani dheejiya waasan alani bariisiya warsan alani dheejiya waqtigii sharhooydaaniyaa lideeree waqtigii sharhooydaan yaan beere walaalaa raadi warsan way siilayin walaalaa raadi warsan way siilayin hundulma caafimaad le walaalayaal hundulma caafimaad le walaalayaal